shir saxaafadeedkani wuxuu daba joogaa shir ballaaran oo maantay ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin ciidamada dowladda puntland ciidanka daraawiishta ee dowladda puntland ciidanka booliska ee dowladda puntland ciidanka asluubta ciidanka madaxtooyada ciidanka sirdoonka ciidanka b i s f iyo ciidanka b s c f dhammaantood waxaa ka soo qayb galay saraakiishii ciidamada xukumay iyo saraakiil xigeennadii iyo dhammaan mas-uuliyiintii ciidamada shirkani waxa uu ahaa shir lagu saxartirayey oo lagu soo dhammaystirayey digraatooyinkii ugu dembeeyey ee soo baxay dhowaan soo baxay isla markaana wada shaqayntii ciidamada dib loo sixi lahaa aad baan waxaan uga mahad celinayaa janannadii ka shaqeeyey shirkan uu soo abaabulay uu isku dubariday shirkaasi waxa uu ku soo dhammaaday guul waxa uu ku soo dhammaaday in la isu hambaliyeeyo waxa uu ku soo dhammaaday sidii loo wada shaqayn jiray in loo wada shaqeeyo in dhammaan difaaca dalka laga wada qayb qaato oo ay ugu muhiimsan tahay la dagaalanka argagixisada waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiishii shirkaa ka soo qayb gashay sidii niyadda san lahayd oo hufnaanta lahayd oo qalbifurnaanta lahayd oo ay halkaa uga wada hadleen una wada ballanqaadeen si dhammaystiran in loo wada shaqeeyo khaladaadkii dhacayna looga gudbo wixii ka dambeeyana ciidanku ay mid ahaadaan difaacana ay mid ku ahaadaan aad baan ugu hambalyaynayaa